bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hiraafeele dhegeystayaal qodobada wararka warsan hiraabtunsin haytona mibanka weyna dowladda federaalk soomaaliya ee mar kale miba horaha ku saartay ee kufsi kudhiib meelo kumadaadguda dalka soomaaliya maamul goboleedka puntland mibaha bandhigay natiijada dadka lagu baariya coronavirus baleyska dowlad goboleedka hirshabeelle iyo howlgalla dadlaha ku goboday kusuubi magaalada jowhar ee xarunta kumeeldeerka hirshabeelle madaweynagii hore ee maamul goboleedka galmudug cabdikariim xuseen guuleed midba ku digaysa cudurka coronavirus marmarsiilanka dhikada waana reedlanka dhika doorashada la kuwadanta wadanka kudhida labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun iyo labaatankooda wararka banaankan welibaan koowina isbiin mibanagtay dalka lamaad ee aan ka dhimashada badan cudurka coronavirus magaalada adisababana maba sheegan inta hub iyo weliba dhar ciidan oo sharci dareel ah qobadi bakhaar shaksi ley oo kayaala magaalada adisababa ee wadanka etoobiya xayiraada hindiya oo masiibo bani aadama aan isbedelay
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
taariikhda waliba ka beegantaa shanta bil afaraad ee abril sanadka lamada kun iyo labaatanka hiraabnimo axada waa ka dhawaada warkii oo faahfaahsan dowladda federaalk soomaaliya iyo miba ur cusba ku saartay kufsi kudhii qeybo kumida guda dalka wasaaradda haweenka iyo weliba horumarinta xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo cambaaray tifal kufsi ee oolanjeysidi sida owlaada oo da-diyo shalhayti sadde jeer afar sano jeer iyo weliba todoba jeer degmooyinka afgooye iyo balanbale war-saxaafadeedda kubahay wasaaradda miba laga sheegay inti si-eed ay ku xunto kufsiga lanjeysidi sadiida owlaada islamarkaasayna si xoog leh iyo cambaaraya safalkaas wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo war-saxaafadeedda ku saartay mayba yeertay maybaan ka baaqay qof kasta inti ixtiraanta waana dhowrta sharafta dhibanayaalka weliba qoysasyo waana ku dheeradan dembe la hadhiida sheegowka magayaalsho weliba baahiyowka sawradyo anka damboyntii qoraalka wasaaradda mayba laga sheegay intii fal kasta oo taxadiya intii laha ku wargeli wasaaradda ciidamada beleeska ama xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka anas oo eh hananka horeey ewal qobada kore arrimogasey shalay ahay timidi wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareye uuse si kulan ku hadalaya arintun kufsiga owlaada ee lankajeysidi afgooye iyo liba balanbale maamul goboleedka puntland mibaa shaaciyey natiijada baaris la kusuubi afar qof oo lagu shakisanaya cudurka corona aanese oo baaritaan la kusuubi la karantiilay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee puntland jaamac faarax xasan oo kumida guddi ku horseeda cudurka corona virus ee puntland iyo sheegay intiin jarna kiisas cusub oo la hariira corona oo laku heli deegaanada puntland miba uuse sheegay intii afar qof oo lan qaadi baaritaan waana kumid tahay waana ku mid tahay in shan qof oo la karantiilay la xaqiiji antioo gabna cudurka covid sagaal saas oo kale wasiirka maba sheegay intioo la dareeran xaaladda qof la karantiilay islamarkaasina xaaladiis caafimaad afay lahaada hayta ciidamada beleeska dowlad goboleedka hirshabeelle iyo baaris iyo kusuubiyan xarunta maamulka ee jowar maybaa ka gobodeena dhallinyaraiyo ku tuhumaya qarax kudhii galankii dambe shalay magaaladaas sida warbaahinta warsan oo in sheegeen dadka degmada jowhar ciidamadii xalay maqrabkii ilaa gelinkii hore ee hiraabtun howlgal miba kuwadana xaafado ku tirsan magaalada jowhar maybana hireen jididka xaafado iyo oo baarisna wadeen goob fagaaro eh iyo miba aniskajeena dhallinyaro baaris kooban kudibna miba iyo wadana shakhsiyaad iyo tuhmin maybana howlgalka hogaamiyay saraakiila beleeska degmada jowhar mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo warbaahinta warsan ay sheegeen inti magaalada jowhar xasiloonayd muddooyinkii dambe ciidamada ammaankan ayuu bilaabay baaritaan shakhsiyad ee ka hoolan falka ammaanka lidiga kae qarax miine oo ku dhii degmada jowhar miba sababay dhimashada qof shacabe iyo weliba dhaawaca far kale oo ka jara xildhibaan zakariye moomin hilowle oo ku tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle madaweynagii hore ee dowlad goboleedka galmudug cabdikariim xuseen guuleed oo kumid ah musharaxiinta insurung xilka madaxweynaha soomaaliya doorashada labada kun iyo labaatii kowda maybawis war-saxaafadeeda ku saaraya xaaladda doorashooyinka qaranka weliba cudurka adduunka dhan dhibaatada ka haya ee coronavirus war-saxaafadeedda usaasaari madaweyney guuleed mayba usan ka horeen usan ku hadalay cudurka corona iyo weliba culayska usan ka hayn olola dadkii weliba dhaqaalaha caalamka maybanu uusan ka baaqay inta cudurkaasi iyo dadka soomaaliyeed iyo shacabka dowladda mucaarad iyo muxaafid biyasiyo midnimadle oon ka horseedan saas oo kale maba uusan ku digay inti mucaarad inti cudurkaasay marmar sinalinka dhikan qabsoomalaanta doorashada qaranka is-oonaanka baaqi dowladda iyo guddiga qaran ee doorashooyinka inti doorashooyinka la qabada waqtisho oo marnaba reed nanin dhigna waana lanku fikirna inti obselo ku qabo coronavirus dartiya diblandhika madaweynagii hore ee dowlad goboleedka galmudug cabdikariim xuseen guuleed ya sheegay anti nanin dulqaado doona anti doorashada diblandhika usoona sheegay anti madaxda hata talada hayta ee dowladda federaalk soomaaliya macquul ata antiyo dibandhikan doorashada dalka isbiyanagdi dalkii lamaad eenka dhimasha badan cudurka coronavirus soona deeriyaana ku badan toban kun oo qof oon amoodan cudurkaasa saraakiila caafimaadkii xaqiijiyeen intii tirada dadka haleelay cudurkuna uusa deeri tumi waa kun tumi todoba kun todoba boqol iyo toban maybana dalka lamaad ee anka badan cudurkun si weyn us ansaamayay isbiin maraykanka iyo ku horeey oo todoba jeer ku badan tirada dhimashada dalka isbiin iyo deerti toban kun sagaal boqol soddon iyo shan qof maybano ku horeeya oo shaleediya dalka talyaaniga oo deeri tuma isida kun sagaal boqol tuma ishan dhimashada inka badan ayti iyo dheeri maalin shaleediye madi la xaqiijiyay dhimashada sagaal boqol iyo konton qof oo hal maalin shaleediya ee xayraada hindiya iyo mid baa nagatay masiibo bani aadanimo taas oo ku dhalatay coronavirusa xile iriidiya eedan kolola iyo maybaa gontom lenmain usaleyaa anti lugaayan laamiida iyo oo hirin kobadda cas ee antee jidka usa ka jari mayba usa aamaay buskud iyo ilibaa biyo iswadadi magaalada ya sheegay intii ya hirinta isla markaasina inlahayna meellaku adeegdow dadka badansho iyo maybaa isticmaalaana biyo shaleediyo shaqooyinka iyo haayan dadka iyo weliba gunooyinka iyo qaada jaran iyo meelo ku bahan madii xukuumadda hindiya iyo harugtii labaatii kow maalmood oo xayraad eh labaatii afartii bili maarse ee lahadhaafi taas oo ujeedadii hayt intii laku horseeda coronavirus xanibaada laharugi baabuurta iyo maybaa qasabtay inti dadka iyo lugaayansaas oo kale dadka iyo maybaa warbaahintii on sheegaana inti maalin iyo weliba hamiinba iyo dareerayan waana an lahayna khiyaar kale oo furun beesiyare iyo saas oo kale dadka hindiyaha wajahdi dadka qaar iyo la sheegahay inti walaagyo aamaahinba ku dhammaadeen anka dambooyintiina booliiska ismaamulka magaalada adisababa ayaa sheegay intii hub iyo weliba dhar ciidan oo sharci dare laha ka qobadi bakaar shaksi ley oo kayaala magaalada adisababa booliiskaya sheegeen dharka ciidanka ee qobaday intiin iska jaran haano ciidamada qalabka wadi iyo weliba haano booliiska deegaanada shalduunka kooban mayba saas oo kale bakaarkaasi laha ka qobaday hub iyo weliba qalab milatari oo mamnuuca ku ah inti shacabka galantiis gala dharkii ciidamada beleeska ee la gobaday miba ku mid aha dharkiiyo hiridayan beleeska deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya sida sawiradaba ku muuqday ku komishinka boliiska magaalada adis ababa may ba antaasi ka darana intiisaas oo kale bakhaarka laha ku heli hal bam gacmeed hal bistoolad iyo weliba rasaas ku badan laba boqol iyo konton maybana boliiska adis ababay ogolanta ka dhigan shan qof oo lala xidhiidiyo hubka iyo weliba dharka ciidanka ee la heli intii oo kulug layin warkii akhyaaray idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula dareerteen hiraabtun surunkuwanaa